bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga waxaa saaka looga yeeray xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho halkaas waxaa su'aalo ku weydiin doona xildhibaanada baarlamaanka dab hanti badan liqay ayaa xalay waxa uu ka kacay suuq ku yaalla degmada wadajir ee gobolka banaadir macluumaad kala duwan ayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa waxaa kaloo barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa wararka ugu waaweyn caalamka waxaana ka mida madaxweynaha waddanka nigeria oo ku dhowaad lix iyo labaatan mas-uul xilalka ka qaaday haddaba maxay tahay sababtu barnaamijka intuu socdo asxaab dhowra ayaa igala qaybgeli doonta fahad cabdigaas ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaaba micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax
waatan dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka ah waxaa inoo soo socda wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga oo maanta baarlamaanka hortegi doono oo su-aalaha halkaa lagu weydiin doono hase yeeshee dab xalay ka kacay suuq ku yaalla degmada wadajir ayaan ku bilaabi doonaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane qadka ayuu ku jiraa sidoo kale waxaa stuudiyaha igula sugan nuur saciid tahliil oo ah mataqaanaan inuu yahay wariyaha arrimaha gobolka nuur saciid ayaan marka hore ku hormarayaa waryaheena nuur xalay waa tagtay meesha uu dabku ka kacay bal warbixin kooban naga sii sawir ahaana nooga bix bal qaabka dabka uu u kacay iyo waxyaabaha aad soo aragtay waa maastaa shiina marka hore dabku wuxuu ahaa mid aada u xoogan waxa uu inta badan qabsaday qeybo badan oo suuqa ka mid ah sida la sheegay waxa uu dabka ka kacay mid ka mid ah baqarada lagu iibiyey qalabka oo halkaasi markaasi laga shiday dab inta badan suuqa dabka ayuu wada qabsaday ilaa ay ka imaadaan gaadiidka dabdamiska ee dowladda hoose xamar sidoo kale waxaa caawinayay shirkadda hormuud iyo amison dabka suuqa laba qeyb ayuu ka kooban yahay qeybna waxay jirtaa dhinaca saldhigga qeybna waxay jirtaa dhinaca xarunta degmada dabku waxa uu ka kacay marka dhinaca xarunta degmada xigta qeybo badan oo ka mid a dabka aada ayuu ugu faafay oo waxaa basbeelay dhammaan suuqii halkaasi ku yaalay inkastoo maamulka dowladda hoose xamar ay ku guuleysteen inay ugu dambeyntii demiyaan dabkii halkaasi ka kacay waayahay marka maamulka gobolka markii uu gaaray halka uu dabku ka kacay ma ambalaasyadii debdemisyadii gobolka miyaa ku filnaada mase debdemisyo kale loo baahday runtii intuusu maamulka gobolka tegin waxaa joogay hal debdemis oo shirkadda hormuud ka socoto gacanta ugu weyn markaa marka ay meesha gaareen debdemiska dowladda hoose xamar weliba waxay sii wateen gaadiidka loo yaqaano cagcagafta oo inta badan markaasi burburinaysay dabka dadweynihii halkaasi ku sugnaa oo kumanaan dadweynaha isugu yimaada ayaa aada usoo dhaweeyey debdemiska maamul gobolka banaadir kuwaasoo ilaa tiro afar xabaa meesha gaarsiiyey waxayna ku guuleysteen inuusan dabka sii faafin uu inta uu ku ekaa ay ku dumiyaan waayahay nuur saciid bal ii joog afhayeenka gobolka ayaa isna siinaya cadi iftaax dhinaca gobolka mas-uuliyiin heer gobola ayaa halkaa tagaa laleeyahay maamulkiina maxaad ka qabatay in dabkaasi lagu guulaysta in la damiyo
cabdirasaaq maxamed faarax shiino adiga iyo saaxiibkay wiilkayga yar ee nuur siciid haliil aad baad umahadsan tihiin xalay waxaan dhihi karaa waxay ahayd musiibo qaran bay ahayd oo dabkii ebed ka dhacay xamar ayaa degmada wada jir qaybta degmada agteeda ka dhacay khasaare maal oo hantiyad ayaa aada iyo aada shacabkii soomaaliyeed ee ku ganacsanayay ku gaaray alxamdulilah gurmad aada u fiican bay heleen oo haddii aysan gurmadka heli lahayn khasaaruhu intaa ka badnaan lahaa waaxda dabdamiska dawladda hoose ayaa xoogga iska soo goyday oo waxay qaba karta qabatay waxay caawin aan la xaqiri karin ka heshay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom iyo walaalaha amnisom oo iyaguna dabdamaysadoodii goobta keenay cagaf cagafyadii dawladda hoose ay lahayd ayaa shaqada ugu weyn goobta ka qabanayay oo dhammaan dadka baktiinayay oo ciidku rogayay oo waxa weeye shaqooyinkaas qabanayay intaasna guddoomiyaha gobolku ahna duqa caasimadu doctor yuusuf xuseen jumcaale goobta ayuu taagnaa oo shacabka dhexdiisa ayuu taagnaa alxamdulila waa lagu guulaystay wax dhaci wax dhacay ayayna ahayd oo dee muqaadirta rabbi ayay waxaani ay guud ahaan ku dhacayaan khasaare badanna wuu ka wuu ka dhacay ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu dadka soomaaliyeed xalay khasaaruhu gaareen aw bedel kheyr qaba siiyo gurmadka dawladda hoose iyo shacabkana inay gaaraanna waa rajaynayaa oo loo marka ilaa iyo hadda maamulka iyo ganacsatadu hatay ay ay wada hadleen ma la ogaaday khasaaraha dabka uu dhaliyay inta uu gaarsiisan yahay
inkastoo tira koob saxa aan weli la samaynin laakiin uun khasaare aada iyo aada u fara badan baa jira cabdirasaaqow waan rajaynayno in uun mar dhow lasoo gudbiyo ilaahay baana ka baryaynaa inuu dadka soomaaliyeed ou ou garab istaago maamulka gobolka banaadirna guddoomiyuhuna xalow uu ka hadlay wuxuu yidhi waa inay ganacsadu ogolaadaan in suuqyada ay samaysanayaan waddooyin loo sameeyo si loo soo maro xalay waxyaabaha dhibaatada ugu weyn oo goobta oon cashir badan ka qaadanayna waxay ahayd waddooyinka oo aada iyo aad u liita ayay ahayd oo meel loo mara la waayey oo keentay in la burburiyo guud ahaantiis keentay in la burburiyo marka iyo ceelasha laftoodu waxay ahayd oo biyaha laga qaadayay oo ka fog goobta markaas dabku ka dhacayay waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waa cashir aynu qaadanay xalay oo duqa magaaladuna ka hadlay marka guud ahaan waxaan rajaynaynaa in waxa haddii dhici rabaan qadarta ee dicid celin kartahay ma jirto shacabkaas masaakiinta ahe ku waaye hantidooday ku waayana waxaan leenahay ilaahay bedel kheyr qaba haydin siiyo gacmaha shacabka iyo gacmaha dawladduna insha allah way gaari doonaan haddii lahayd waayahay marka maamulka gobolka banaadir ganacsatadii dhibkaas uu qabsaday miyay ka aamusayaan mase waxaa jira in dib loo fadhiisan doono may adeer may may may ma dhacayso in laga aamuso ma dhacayso in laga aamuso ma dhacayso in laga aamuso kaalinta dawladda hoose way gaari doontaa shacabka soomaaliyeedna waan ugu qaylo dhaamin doonaa inay caawiyaan dadka masaakiinta ah ee qaarkood raashin gadayey ee qaarkood maacuun gadayey ee qaarkood dhar gadayey ee qaarkood wax walba oo suuq lagu iibiyo gadayay oo qudaar ku jirto waxa weeye waa waa ka xunnaha aad baan uga xunnahay hadda waana gaaraysaa gacanka dawladda hoose hadda dabdamisyadu dee xalay aad bay uga qayb qaateen in in dabka lagu guulaysto in la damiyo hase yeeshee dadweynuhu de waxay isweydiinayaan in degmo fog sida degmada dha wadajir oo kale suuqaas ma ahan markii ugu horreysay dee uu dab uu ka kaco waxaa laleeyahay dee dabdamisyadu de inta ay sii socdeen ayuu dab ku fiday soo uma moodo marka in laga gaabiyey in degmooyinka la dhiga dabdamisyo
awoodda ayaa yar oo waa jecelnahay in degmo walba ay dhowr dabdamis taallo gobolka banaadir wuxuu qabaa saddex dabdamis saddex milanna way ku nool yihiin xamar marka waa halkii milyan ba iyo hal dabdamis weeyaan halkii milyan waa hal dabdamis bimacnaa waxa weeye hal milyan oo kamid ihi hal dabdamis ay leeyihiin waaye xalayse xooggaa la iska soo gooyay oo ganacsato walaalo amnisom iyo dawladda hoose wax alla waxay cagaf lahayd iyo wax alla waxay dabdabis iyo ambalaas lahayd baa goobta la isugu geeyey gurbad xoogan bay heleen xaqiiqatan oo aan aan marnaba la inkiri karaynin waana lagu guulaystay alxamdulilah waana la damiyey waayo haddii haddii intaa gurmada aan la heli lahayn dhibaatada intaa way ka badnaan lahayd waayahay su-aalo kale ayuu kaa dhema afayana bal qadka iigu jira nuur ciidan siinaya nuur maxaa keenaya hadba marba marka kasii dambayso inuu dabka uu sii fido
runtii shiina sidaa la socoto suuqyada magaalada muqdisho markaa fiiriso kale suuq hadda gubta ee madiina wadajir suuqa xamarweyn oo kale markaa fiirisid suuqa weyn ee bakara markaa fiirisid suuqyada inta badan sababaha dabka u faafo waxaa lagu sababaa in jidadka gaadiidka ay maraya yihiin kuwa aada u cariiri u ah oo aan markaasi gaadiidka aysan suura gelayn inay gudaha u galaan xalay marka aan fiirinoo kale degmada wadajir dabka meesha ku kacay gaadiidka banaanka meel sare u yaalay tubada meel dheer ayaa laga soo qaadayay waad dareemi kartaa marka suuqina haddii gudaha in loo gal rabo waxaa markaasi burburaya qeybo badan oo ka mid ah suuqa marka ilaa ay cagaf meesha ka imaadaan oo lagu qasbanaado in suuqa wadda laga furo oo qaar ka mid ah qalabya la burburiyo ilaa dabka markaas laga damiyo inta badan waxaa loo sababaa in suuqyada yihiin kuwa cariiriya oo aysan u dhisnayn qaab istraatiiji ah sidoo kale waxaa lagu sababaa in dabdamisyada ka howlgala magaalada muqdisho ay yihiin kuwa aada u kooban aada u yar taasina ay sababaysa in dabku inta badan uu sii faafo waayahay afyeenka gobolka ayaa siinaya hadda dhowr suuq ayaa ku taala magaalada muqdisho haddana waxaan isku afgaranay in wadooyinka ay yihiin kuwa aada u cariiri ah haddana dhinaca kale ma loo aaneyn karaa dabkan inuu sii fido sababta badinaysa goobaha ganacsi oo aada isugu dhadhow haddana dee waxyaaba dabka sii badin kara ay yaalaan
cabdirasaaqow aada baad umahadsan tahay arrinta horta dabkan oo kacay waa muqaadir rabbi taas waxaan rabaa in halkaa ku koobo laakiin sababta in dhaqse la baktiyo keeni weyday waxay ahayd keliya oo aan ana aniga iyo maayarkayguba aan isla qabno waxa weeye waa arrinta wadooyinka weeya waayo xalay saaxiibkay nuur saciidna wuu joogay goobtuu ku sugnaayo dabka u dhex taagnaa sababta loo baktin waayo dhaqsi waxay ahayd in dabka meel dheer laga soo toogto weeyaan tusaale ahaan gaarigii meeshii ma geli karo waa in horta marka hore cagaftu ay wadda oo gaarigu mara samayso dabdamisku mara samayso markay samayso kadib baa goobta dabku ka kacaya la geli karaa marka waxyaabahaasoo dhan oo anigu aan isleeyahay dabku waa kacay waa wax dhacay weeyaan laakiin durbadiiba inla inla in laga in laga gungaaro laga guulaysto waxaa waxaa keeni weysa wadda xumi haddeerna waxaan rajaynayaa in in wadooyinkaas marka koobaadna suuqyadu ay isku biiraan marka labaadna dee wadooyin loo sameeyo marka saddexaadna suuq walba ceel
laakiin dhowr jeer dhibaa ka dhacay waxaan ogaa dab ka kacay hadda ka hor suuqa degmada xamarweyne aad baa loogu dhibtoodo dhinaca wadooyinka ayay ahayd maamulka gobolka ilaa iyo hadda marka wax qorshe ah ma u dejiyey suuqyadan wadooyinka saas cariiriga u ah in wadooyin waaweyn uu ka furo saasoo kale hadda kor waxaa loogu dhibtooday suuqa bakaaraha oo aad aragtay in wadooyin waaweyn laga bixiyo taasoo fududaysay in dhismooyinka ganacsiga ay kala nafisaan qorshe ma haysaan ilaa iyo hadda maamulkiina gobolka waa mahadsan tahay qorshe fiicanan haynaa cashir baan ka qaadanay biidnillahi alkariimna dhowaan ayaan samayn doonaa xalana maayarkaa ku dhawaaqay marka waxaan rajaynaynaa in horta inuusan dabdaba nagu soo noqo ilaahay baan ka baryaynaa waana ka foojiganahayo insha allahu waxaan ka baranay xalay ayaan ayaa ku shaqay doonaa haddi ilahay waayahay arrinta dabka markii aan ka baxno maanta waxaa ku eg xilligii aad aad aad u astayseen in boorarka ay ku qoran yihiin luuqadaan ahayn afka soomaaliga ciddii aan wadooyinka ka fujin tilaabo laga qaadi doono haddii kale afka soomaaliga ay ka dhigaan midka koowaad maxaa idin qorshaysan
cabdirasaaqow shalabay ku akayd howlgalkii dawladda hoosena shalabay samaysay dhammaan waxaa la baabi'iyey oo la fujiyey oo la oo waxa laga fiiqay oo waxa weeye ringii la mariyey wax alla wixii jidka maka almukarama qaybta degmada howlwadaag jidka marka almuqarar waxa udhexeeya howlwadaad iyo waa beri iyo waa udhexeeya waxaan samaynay inaan horta howlwadaa qeybteed oo dhan shala baan dhamaynay maantana waxaan dhamayhaynaa qaybta kale ujeedku waxa weeye ma jiro dagaal aan u qabno luqadaha kale aan isticmaalno ee aan ku hadalno sida carabiga iyo ingiriisiga laakiin waxaan rabnaa qawmiyad baynu nahay ummad baynu nahay inaan afkayna sara u qaadnaan rabnaa afkayna inaan sara u qaadnana waa inaan anagu go-aan ku gaarno inaan afkayna sara u qaadno waxaan mar kale amrayaa oo aan farayaa anoo anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha gobolka in shirkadaha waxdaabaca aysan daabici karin boor aan af soomaali qaybta waaweyn ku qornay mar kale waa siinayaa digniintaas shaqooyinkii shalal la qabtana waan hambalyaynayaa oo haylaha ammaanka iyo nala qabteen dawladda hoose ay qabatay maantana waxaan rajaynaynaa ina goobta inta ka dhimada dhammaystiro waddada kale u gudubno waddada kale u gudubno magaaladan laga waayo boor aan af soomaaliya ku qornayn adag waana waajibna saaran waana daba joogaynaa wakti aanan gelinaynaa waxa weeye wa waxaan rabnaa in xamar laga waayo booran af soomaaliya ku qornayn shala baan maray jidka ayaan intaan ku lugeeyaan maray ilaa iyo waxaan tegay kilomitr four oo dawladda hoose shaqo badan ka qabatay maantana sidoo kale waan rajaynaynaa shaqada la qabto guud ahaanna waxaan rabnaa in loo ganacsatadii iibiyo afka Soomaaliya.
ganacsatadii muddo aad dhahayseen een, boorarkaasi waxa ugu horeeya oo loo kormarinaya ha ahaato een, farta soomaaliga een, aad haddaad sheegayso in rinji aad mariseen oo aysan s- samaynin een, een, tilaabada ama go-aanka aad soo saarteen iyaga een, maxaa tilaabada janax bay laga qaadaya mutaysanayaan shalana waa lagu fuliyey adeer maantana waa lagu fulinaya janaxaas oo ciidamada ilaalinta deegaanka xamar ay samaynayaan maantana waa lagu fulinayaa shalana waa lagu fuliyey amarna iyo digninna way qabaan Waa.
ujeedku annagoo shacabka u dhimrinayna ayaan rabnaa inaan bilicda magaalada iyo farta soomaaliga sare u qaadno waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray saaka marti ayuu igu ahaa een, barnaamijka faaqidaada een, wararka een, marka horeyse waxaan wax ka weydiinayay dabkii xalay ka kacay suuq ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir kadibna dee waxaan gadaal dambe aan ka weydiiyey arrintii ku saabsanayd boorarka in lagu qoro waa kuwa ganacsiga een, waxa ugu horeeya inay noqdaan een, farta soomaaliga waxyaabaha ka hirgalow sheegaya in boorarkaasi qaarkood ganacsatadii lahayd aysan fulinin islamarkaana een, tilaabo laga qaadi doono barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa goordhow arrimaha baarlamaanka ayaan aadi doonaa
maskax iyo aqoon waa ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohow dulcuuyay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay
waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa wararka ugu waaweyn caalamka ayaa inoo soo socda hase yeeshee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulan ay maanta ku yeelanayaan een, xaruntooda golaha shacabka ee magaalada muqdisho sida barnaamijka faaqidaada wararka aad uga barateen waxaa marti iigu ah een, xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka qadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiraa Ee, xildhibaane bal soo dhawow een, kulankiina maanta muxuu ku saabsan yahay
Ah, bismillahi raxmaan raxiim Eh, maanta oo talaadada taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka februaayo eh, sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka Eh, ajendaha wuxuu ku saabsan yahay su-aalo eh, la weydiin doono eh, wasiiro hor imaan doona golaha shacabka waayahay ee, wasiirada hor imaan doona een, een, xildhibaanada baarlamaanka maanta ee su-aalaha la weydiin doono ilaa iyo hadda ma laidin soo gaarsiiyo wasiirada ay kala yihiin
Eh, waxaa la filaya inay yimaadiin eh, wasiirka amniga iyo iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha inay golaha shacabka hor yimaadiin waa tahay ajendaha marka ma lagu soo lifaaqay een, warbixinada la weydiinayo labada wasiir
e, e, su-aalaha la weydiin doono xildhibaanada e, e, sida caadiga ah, e, e, laba nooc ayaa la isticmaalaa noocna waxay tahay in su-aalaha inta la qoro loo gudbiyo xogeeyaha guud ee baarlamaanka mister buux kadibna sidaas wasiirka guudba kasoo baaraandego isagoo diyaarsan marka su-aalihii iyadoo oo saas inuu ugu jawaabo golaha shacabka horjawaaba kadibna haddii jiraan xildhibaano kale u baahan in wax loo iftiimina markaas wasiirka uu ka jawaabo iyo ah mid toosa markaas wasiirka la weydiina marka waa waa qaabkaas waa tahay marka labadan wasiir ee arrimaha gudaha iyo kan amniga ee baarlamaanka maanta hortegi doona ma xildhibaanada ayaa u yeertay oo guddoonka ka codsaday in labadaas wasiir la hor keeno si ay su-aalo u weydiiyaan mase wasiirada ayaa soo codsaday in xildhibaanada ay hortagaan
sida caadiga labadaba waa furan tahay wasiiradana waa codsan karaan inay iyagoo soo maraya guddoonka baarlamaanka inay waryimaadaan golaha shacabka si ay warbixin u siiyaan dhanka kalena de waa xildhibaanada waxay codsan karaan ayagoo usii maraya guddoonka baarlamaanka in mataqaana loo yeero xubnaha xubno kamid a golaha wasiirada si ay markaas weydiiyaan su-aalo markaas taagan marka marka waxaa laidinku soo wargeliyey keliya labadaas wasiir inay imaan doonaan xildhibaanadana ay su-aalo weydiin doonaan anaga gudaha waxaan ugu soo wargeliyay wasiirra imaan doona marka waxaa la filaya in labadaas wasiir imaan doona haduu ala marka qorshaha ma labada wasiir unbaa mase waxaa jira qorshe kale iyo waxyaabo kale oo aad aad kasii hadli doontaan
wixii kaleo dheeraada guddoonku uu madax banaan yahay haddii mataqaana hadaljeedin uu sameynayo iyo haddii ay jiraan mataqaana arrimo kale oo xildhibaanada uu la socodsiin doono oo ku saabsan howlahooda ama ha noqoto ajendooyinka la filayo in la horkeeni doono maalinta arbacada oo kale ama toddobaadka dambe oo kale taasna waa dhici karta inuu hadaljeedinsi dhacdo balse midda ugu muhiimsan waxay tahay su-aalahaas la weydiin doono wasiiradaas hor imaan doona golaha shacabka maanta haduu alidi waa tahay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo qadka telefoonka si toos iigu jira wuxuu iiga warbixinayay kulanka baarlamaanka maanta ay yeelanaya waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxa uuna sheegayay in wasiirada arrimaha gudaha iyo federaalka iyo wasiirka amniga labadaba baarlamaanka looga yeeray maantana su-aalo halkaa lagu weydiin doono haddaba waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan wararka ugu waaweyna caalamkana waxaa saaka ka mid ah madaxweynaha waddanka nigeria maxamedu bugaari ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu xilkii uga qaaday lix iyo labaatan mas-uul oo madax ka ahaa wakaalado iyo waaxyo muhiim ah oo ka tirsan dowladda waddanka nigeria oo ay ka mid tahay dhinaca warbaahinta waxaana la weydiistay mas-uuliyiinta xilalka laga qaaday in xilalkaasi ay ku wareejiyaan saraakiisha ugu sarsaraysa waaxyihii ay ka tirsanaayeen inta laga soo magacaabayo een madax cusub oo iyaga beddelaya waa bilowga isbeddelka dowladda maxamedu bugaari waxaana la sheegayaa in mas-uuliyiintan xilalka laga qaaday xilalkooda lagu wareejin doono mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xisbiga uu ka yimid madaxweynaha waddanka nigeria maxamedo bukaari waxaana la sheegayaa in mas-uuliyiintaasi ay ahaayeen kuwo maal iyo maskaxba ku bixiyey in madaxweynuhu uu xilkaasi uu qabto waxaa kaloo jira in weli ay dagaalo ay ka socdaan dhinaca waddanka suuriya xaaladda dadka ku nool magaalada xalabna aad bay usii adkaanaysaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in xuutiyiinta ka dagaalamay waa waa waa waa maleeshiyaadka dhinaca kurdishka ee ka dagaalamaya xuduudda suuriya uu la wadaago waddanka turkiga iyona waxaa la sheegayaa in deegaano muhiim ah oo xuduudda turkiga u dhow ay la wareegeen taana waxaa la sheegayaa in dowladda waddanka turkiga ay aada uga caraysiisay intaas ayaan kusoo idlaynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo saaka aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka inta uu socday waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine fahad cabdi gaas ayaa barnaamijka farsameynayay dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta